in ka badan labaatan arday oo ka qalin jibisa dugsiyada sare ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay jaamacadda greenhope farceeda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ardaydan ayaa dhigan doona kuliyadaha caafimaadka waxbarashada tiknolojiyadda iyo kuliyadaha kale ee ka baxa jaamacadda maamul ku-xigeenka jaamacadda greenhope farceeda magaalada beledweyne ustaad liibaan aadan cumar ayaa raadiyo beerulo uga waramay deeqda waxbarasho ay siiyeen ardaydan runaantii jaamacaddu sanad walba ama dugsiyad walba waxay bulshada soomaaliyeed siisaa ama ardada soomaaliyeed siisaa minxooyin ayay siisaa minxooyinkaas waxaa loo maraa nidaamyo kala duwan ayaa loo maraa nidaamyadaas loo maraayo waxay ku xiran tahay waxaa looga dan leeyahay nidaamka in ardayga saxda ah ee mudan in minxada la siiyo ay gaarto runaantii ardadu inta badan duruufahooda iyo xaaladahooda waxaa ka waramo dadkii gacanta ku suhaya ayaa inta badan ka waramo ay ugu horeeyaan maamulayaashooda iskuulada marka sanad walba jaamacaddu waxay la kaashataa maamulayaasha iskuullada iyo bulshada qeybeeda kala duwan si ay u hesho ardada ku habboon in minxa la siiyo oo waxbarasho free la siiyo jaamacaddu waxay ugu dan leedahay in ama ujeedka ugu muhiimsan ay ugu dan leedahay waxaa waaye in ardada waxbarasho bilaasha la siiyo dadka aanan awoodin weliba waxaa waaye in dadkaas aanan awoodin qarashaadka inaysan nolosha ka harinin oo waxbarashadooda ay sii wataan inay jaamacadda garab ku siiso run ahaantii jaamacaddu sanad walbana way sameysaa oo dadka aanan qarashaadka iska bixin karin ee duruufeysan inta badan way soo garab qabataa sanadihii horena way sameysay sanadkanna way sameysay oo hadda qaar ka mid a ardadaas oo jaamacadda diiwaan gelisay inta dhimanna waxaan rajeyneynaa in broseskaas ay soo buuxiyaan ayagana si ay u helaan minxadaas sidoo kale jaamacaddu waxay ku bogaadinaysaa in ardada soomaaliyeed ay waxbarashadooda sii wataan si gaara weliba ardada gobolka hiiraan oo aysan marnaba ka harin waxbarashadooda sababtoo ah waxbarashadu waa asaaska nolosha qofka hadduusan waxba baranin waxaa way adkaanaysaa inuu noloshiisa ama mustaqbalkiisa dabaro runaanta jaamacaddu kuliyadahaas kala duwan ee bixinaysa ardada oo ay siinaysa dhammaan waxay u diyaarisay laabab casri ah oo ardadu ay practical ku sameeyaan oo weliba ardada looga faa'iideeyo inay sameeyaan sidoo kale jaamacaddu bulshada waxay u sheegaysaa in ardada soomaaliyeed ay u diyaarisay qeyb tababara ah oo ardada lagu siinayo skills iyo tababara casri ah oo looga dan leeyahay in mar walba xirfadda ardayga kor loo qaado ardada guud ahaan waxaan kula dardaarmayaa inay xoojiyaan waxbarashada iyo isku xirnaashaha qaar ka mid a ardayda fursadaha waxbarasho ka helay jaamacadda green hope ayaa raadiyo beerlo u sheegay inay ku faraxsan yihiin iyagoo u mahadceliyay maamulka jaamacadda waxaan aada uga faraxsanahay inaan maanta iska diiwaangeliyey jaamacadda green hope farceeda beledweyne waxaan ka mid ahay ardayda sanadkan nasiibka u yeeshtay inay ka faa'iidaystaan deeqda waxbarasho ee jaamacadda bixiso bismillaahi magacaygu waa cabdulaahi daahir axmed waxaana ka mid ahay ardayda ka soo qalin bedelatay dugsiyada sare sanad dugsiyeedka sidoo kale waxaan ahay arday ka mid a ardaydii cusub ee ku soo biirtay jaamacadda green hope faraceeda magaalada beledweyne maasha allah si aad iyo aad u wanaagsan oo sharaf iyo karaamad ku dheehanta ayaa lii soo dhoweeyey maamulka iyo macallimiinta jaamacadda green hope jaamacadda green hope faraceeda magaalada beledweyne ayaa sanad waliba fursado waxbarasho oo bilaash ah siiso arday danyara ee ka qalin jebiyey dugsiyada sare